assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugeystayaal weliba siinleeyaha miinfayla ka dhowaada warkaha miignuma idaacaddu warsan oo namaadan qodobadiisiin ka dheegasan unana siin kahayn iyo weliba kumid aha madawiinada dowlad goboleed koonfur galbeed iyo baarlamaanka soomaaliya kan jabuuti weliba iyo baaqdana beero duleedkee degmada tanbaydhoba dhiisad ka dhalatay hilkagaadowka guddoomiyihii degmada buuli burde iyo ka teeganta degmadaasi hadda maamulka degmada beledweyne weliba isku digaya waana digniin diray bulshada magaalada beledweyne soomaaliya weliba iyo kaqeybgal ay shirki ka dhigay saudi arabiya gudoomiyaha gobolka hiiraan weliba isku bahay shaqaaqadii ka dhiidaya jalalagsi baarqumida wadooyinka muqdisho oo yirmiyo weliba jubbaland weliba iyo kadigday kacdoon ka dhaladay xaragga wasiiri janana ra-iisul wasaare khayre weliba usuna sameeyay boogasho qodobadaas iyo qodobo kale wararka caalamkana ka jiraan iyo ka dheegasan warkaha mignabiyunsiyaal diyaar garowga usidiyo fidsana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa hamiignimada talaadaawa arbaayaha galay taariikhda weliba iyo ka eedinta siyeedka bilo tobanaad lama kuntum iyo sagaal hanas weliba hayna warkiyo koobana haddana ka dhowaada usiyo fidsanna madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziis xasan maxamed laftigerana baarlamaanka soomaaliya iyo kan jabuuti weliba iyo booqdan ahaana ku mid ee beero iyo duleedka ka-e waana ku taalana heero magaalada tambaydhoba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya lamada gadoomiye ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo kan jabuuti xildhibaano ku-tirsana baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo baarlamaanka jabuuti iyo weliba iyo boogasho kasaana beero duleedka baydhabo baarkumida xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya yaa ku hadaleen booqashadii oo ka seedana beeraha magaalada baydhabo alxamdulilah rabbil caalamiin iyadaa arday iyadaa faraxsan geedka maadaama ay madaxweynaha koonfur galbeed ay tahay dowlada jabuuti gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo wafdi hogga amniyo iyo gudoomiyaha baarlamaanka roogna baartay baaro ka mid ah ardayga koonfur galbeed oo roogna ee aan faraxsan insha Allah taala aan maalin weyn ka muddo kooy baartu geeka ka sii darro madama madaxda in ka sareeyay dalkan ardayga roogna insha Allah taala mayna rajayn doona baartu oo inta ka bilaaran oo beer badan kale ka saddex santii in mad kala kooy doon idan ma sintii insha Allah taala waan faraasana wafuud aalimi ee niir roog deedan faraasana insha Allah taala dawlad xildhibaanada baarlamaanka Jabuuti ayuu ku hadalana kooyowsha Baydhaba iyo markaasayti booqashadii oo ka saadana duleedka beeraha Baydhaba magacaygu waa cali muuse xasan waxaan ku jiraa delegationka maaragtay wafdiga Jabuuti la socda een xildhibaan baan ka ahaa maaragtay xildhibaan hore aan ahaa iminkana la taliyaha siyaasadeed ee speakerka ayaan ahay wafdiga maanta shalay baan nimidnay magaalada maxamed baydhaba ilaa xalay waxaan ku jirnaa soo dhoweyn iyo caweyn iyo maaragtay alxamdulilah rabbilcaalamiin rareeb baan ku jirnaa walaalahayga koonfur galbeed baan soo booqannay annagoo meesha baydhaba iyo koonfur galbeed in badan maqalnay magaciga laakiin weli arkin wafdiga waxaan u malayaa in ay ku jirin qof weli arkay baydhaba mabsuud nooga horeeyahay ilaa xalay taa kale waxaan u kacnay inaan soo booqanno beeraha baydhaba beerooyin ka mid a amba maaragtay gobolka beer baan joognaa halkan lagu soo dhoweeyey quruxda beertana waan arkaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dee caano geel baan ku cabnay khudrad baan ku cunnay harkaan hoos fadhinaa waxa weeyaan nacmadahaas ilaahay uu siiyey soomaali say u dhan tahay iyo dhulka quruxdiisa iyo jawga markaa aragtid waxaad leedahay jannadii adduunkaad joogtaa soomaalina wax kama maqno nabad baa ka maqan waxaan u rajaynaynaa soomaali ilahay inu nabad u keeno ou nabad ka odhiga dalku suu u dhan yahay oo min koonfur galbeed bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyiba in layskaga gudbi karo iyada oo cidba loo baahnayn walaa security walaa waxba loo baahnayn dadku nabad ay ku socdaan intaa haddii la helo dhaqaalaheennana adduunkan ka gadi karnaa waxa weeya nin kastooo soomaaliya nicmad iyo nololba ku noolaan dee waxaan iin rajaynaa khayr baydhaban waxaan kaga tagaynaa nabadgeliyo iyo xasuusta beerta iyo caanaha insha allahu tacala wassalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waraayis salla calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam anugu magacaygu waa xildhibaan cabdow ciise bulaale xisbiga mucaaridka dowladda jabuuti baarlamaanka jabuuti waxaan halkan joognaa baydhabo jannaayo siduu yidhi abwaankii nabadaa naas la nuugaleh waxaad arkaysaa nabaddu markay jirto in caanihii iyo dhirtii iyo khudraha khudaartii la arkayo waxaa aad iyo aad u mahadsan guddoomiyaha south west gobolka koonfur galbeed madaxweyne cabdulcasiis xasan maxamed laftagareen iyo gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal oo fursadda aad iyo aad noo siiyey inaan daawanno in baydhabo nabadi ka jirto in dawlad adag ka jirto in ay ummaddii rajadii iyo mustaqbalkii soo socoto in maaragtay hiisad ka dhalatay hilkagaadowka gudoomiyaha degmada buudhibuurde iyo hadda ka teeganta degmada aseeya bashiir cabdulaahi usmaan weeyaha idaada warsanan ku waramowa magaalada beledweyneya godoboreedka seenindari wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabelle ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha degmada bulobarde ee gobolka hiiraan iyo duqii degmada bulobarde wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle ayaa la sheegay in xilka loogu qaaday gudoomiyaha degmada bulobarde cabdicasiis cabdulaahi daahir durow iyo duqii degmada bulobarde maxamed fidow cawale sidoo kale wareegtada ayaa lagu sheegay in xilka gudoomiyaha degmada bulobarde si kubeel gaar ah loogu magacaabay gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda degmada bulobarde liibaan cabdi burusow sabaha xilka qaadista gudoomiyaha degmada bulobarde iyo duqii magaaladaas ayaa wax lagu sheegay kadib markii la arkay isqaqabsi ka jira degmadaasi iyo la tashiyo lala sameeyey madaxda sare ee maamulka hirshabelle wararka ka imanaya degmada bulobarde ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ay halkaas ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha degmada bulobarde waxaana tallaabadan ay qaaday wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle imaanaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey uu jiray khilaaf xoogan oo ka dhashay qorshe la doonayay in golo deegaan loogu dhiso degmada bulobarde ee gobolka hiiraan maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ayaa isbedela ku samaysay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne iyadoo qaarkood ay diideen in xilka ay wareejiyaan ciidan mahadsanyo waryaadana bashiir cabdulaahi usmaan maamulka degmada beledweyne weliba usi digniinan diraya bulshada magaalada beledweyne silimida bashiir cabdulaahi usmaan iyo qodobkaas nin faahfaahiye gudoomiyaha cusub ee degmada beledweyne cismaan dhicis obdhobow ayaa dadka ku nool hareeraha webiga shabeelle ugu baaqay inay ka fogaadaan si ay u yaraato saamaynta ka dhalan kartaa haddii uu sameeyo webiga shabeelle fatahaad dadweynaha reer hiiraan waxaan u sheegaa gaar ahaan dadweyne muxuu ahaa ii sheeg meelaha biyaha ay ka baxaan oo sida waadiyaalka ah ama muxuu ahaa ii sheeg webiga qarkiiso meelaha biyaha ay dadka ka halligaan in laga laga laga dhowaado oo ma aragtay laga guuro intaasaan maaragtay insha allahu biidn ilah kaga ku guubaabinaa ha la digtoonaado meelaha biyaha webiga u dhownaa laga guuro meelaha waadiyaalka oo biyaha ay ka baxaan iyo maadaama buuro ay maaragtay ay ku heraarsan yihiin magaalada ay ku heraarsan yihiin ina way soo rogaysaahe insha allahu in laga digtoonaa insha allahu laga dareen qabo dadweynaha waxaan u sheegaynaa roob horaan joognaa muxuu ahaa webigana waa buuxaa insha allahu waxaa dadka ay sheegayaan oo akhbaaraadka aan ku helaynaa in ma aragtay webiga biy tar xoog la wado inuu bixi doonana aan umalaynaa sidai caadada ay ahaan jirtay meelaha ma aragtay biy oo maaragtay biyo wadeenka ah oo ma aragtay oo hooseyso oo webiga isla markiiba biyaha kasoo rogaayo sida gacanada oo kale ah ama waadiyaalka in laga digtoonaado sidoo kale wuxuu baaqu diray shacabka ku nool magaalada beledweyne asigoo ugu baaqay biyihii baabuurta waxay ku jiiraysaa maaragtay baaqadihii marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa in maaragtay meelaha oo maaragtay oo biyo fadhiisidka ah oo biyaha fadhiyaan in maaragtay in maaragtay ama bulaacadaha ah in qashanka iyo qurunka lagu shubaayo laga daayo nadaafada laga shaqeeyo haddii iyagoo bulaacada ah qashan lagu sii shubo way xirmaysaa webigana muxuu ahay waa soo waa inuu soo baxaana waa iska macquul oo waa buuxaaba webiga marka insha allahu muxuu ahaye bulaacadahaas ha laga ilaaliyo sida qashinka lagu shugaayo iyo muxuu ahaa hala furo weli anaga haddii insha alla heer degmo ama reer gobolba insha allahu biidnilah alkariim waa un gacan unbaa naga heli doona insha allah haddii ilaah yidhahdo waa dadaalaynaa dadaalkaa ilaah baa iskale in ilaahayna waan ilaahayna galagari doono insha allah shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa la soo diristay cabsi ku aadan in webiga shabeelle uu ku fataho xaafadaha magaalada beledweyne sanadii ugu dambeeyey fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ayaa waxa uu saameeyey boqolaal kun oo qoys oo ku dhoolaa magaalada beledweyne ma jirto cid dayactir ku samaysay meelaha uu ka fataho webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidan mahadsanyo waryaaqana bashiir cabdulaahi usmaan magaalada jidda dalka sacuudi arabiya weliba uu sala ka gobodaya shirweyne khubarada horumarinta hiddaha iyo dhaqanka ee wadamada iskaashiga islamarkaasna iyadoo sanadkan soomaaliya ku qeyb galdhay shirkaasay soomaaliya shirkaasay welibaan ku qeyb galay agaasimaha wahda hiddaha iyo tacliinta sare ismaaciil yuusuf usmaan welibaasu nugu heliyahay kusimaha ergeyga ergida ee joogtada ee dowladda federaalk soomaaliya oo fadhiyeeda iskaashiga soomaaliya islaamka ee i o c cabdiraxiin cusmaan ilmi iyo hogayaha koowaad ee ergada joogtada maxamuud cumar jawle shirwiiladiyo weliba nan ku hadalaya geesadii ururka iskaashiga wadamada islaamka lanka abuuri lahaya madan lanka talagali ilaalinta hiddaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka islamarkaasna dhan suurtageli lahayay abaabulka iyo maalgaladowka mashaariicda horumarineeda barnaamijyada hiddaha iyo dhaqanka wadamada islaamka agaasimaha hiddaha iyo taandhiinta sare ismaaciil yuusuf ismaan iyo weliba u sheegaya inti jirana warbixino la heliya siyaabaha aan ka habboon ee lankugun gaari kora ilaaliyowka hiddaha iyo dhaqanka ee adduunka islaamka iyo sida soomaaliya ta hodankeeta meelo fara badan oo iyo ku turjumayana astaamaha taariikhda shirwiinadiyo weliba usa dabroogee kaabagelinta talooyinkii iyo go'aanada shirmadaxeedka wadamada islaamka oo labaatan todobadii bili meey usa sanadkan dhulkagobadii magaalada barakaysan ee maka almukarama iyadana shirkaasi soomaaliya aan ku qiibgalay madawiine maxamed cabdulaahi farmaajo gadoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed araale iyo wafduusu hogaamiye weliba yo-aanba bixanga degmada jalalagsi ee gobolka hiiraan meelisay oo lama maalinka ka hor kadhiye dagaal sababay khasaare dhimashiyo dhaawac dagaalkii weliba uusan dhehaya ciidamada jabuuti oo ku mid ahaa in amisom iyo ciidamada booliska degmada kadib markii iska khilaafeen in hawada laga saara hiraabtii hore isgaarsiinta magaalada xili ciidamada amisom iyo hogaalamiina baaris ee ka fuliyeena dagaalka kadhiye degmada jalalaksi iyo weliba uusa sababay intii dhammaan haruumagiyo ka shaqeeyana maamulka degmada la wareegan ciidamada jabuuti ee amisom gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed araale iyo markii uusa seeda jalaagsi kulamo la qaado doona ee saraakiil ee ciidamada jabuuti ee amisom iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada silinhali shaqaaqadii dhex marti waa markiin kureyti ee gadoomiyaha gobolka hiiraan usasafar ankabaha tooqumid ee degmooyinka gobolka hiiraan tani oo markii hilkaasay la magacaabi roobabka iyo deerta ee waana qubadahayana maalmaagan dalka soomaaliya guud ahaan welibaan iyo qubadeen tuulooyin hooseedeen degmooyinka mustaahil ee khilaafe ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya welibaan sababay intii dad fara badan meelasay ka dhamadaan deegaanaduse roobka siwiin qubadi weliba ku mid ee tuulada dudumo qarisa welibaan roobkaasi sababaya dhamasho uma iyo unugshe oo ka dhaladiya meelasaya meelasay oo dad qaarshan iyo ka barakaceena xaaji cabdi caadil oo eh hogaanka nabadgeliyada deegaanka soomaalida etoobiya ayaa weliba usheegay intii sukow roobkuusa sidoo kalena webiga ka fatahi degmada khilaafe islamarkaasna uusa sababay intii kabaaba'ana dhulbeereed fara badan iyo hoole iyo lahaayana qoysas ku nool degmadaasay welibana sheegay intii dhammaan deegaanada usa roobka gubadi saameyn ku weeladeen dadka ku nool islamarkaasna maamulka deegaankaose wada qorashe iyo dadkaasay ka caawiyayaan roobka deerta weliba usa markii ku gubadaa iyo deegaano badan oo soomaalida degan ita intii usa saamay kora waana saameyn ku weeladii haabahaato dad badan oo ku nool magaalooyinka la dhulbeereedka iyo beerogaasay ka baabi'eena roobka deerta saadoo ilaha dhaafi ku gubadii magaalada muqdisho iyo weliba usa sababay intii wadooyin badan ku yaalan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya hirman islamarkaasna langmaro korna wadooyinkaasi hirmeen ee roobabka saamay welibana ku kumid ah wadada siisi ee seedaase dhinaca isgoyska sanca wadada manabolio ee seedaase dhiniga isgoyska afar afarta darjina wadada boondheere ee iska hirka isgoysyada boondheere iyo siinay wadada eelqolow ee degmada wadajir iyo haano kalaba wadooyinkaasoo iyo hasheegeenanti iyo walxiligan buudhaafiyaha iyo biyo fara badan oo iyo dhigeena roobabkii sacdoog ilahdhaafi kuqubdii magaalada muqdisho welibana wadooyinkaasay intiyo badana kugoxay in gaadiidka bamara qaar kumid ee shacaabka magaalada muqdisho weliba la hadalana warbaahinta weliba sheegan antiyo dhibaato ka gobana hirinaanshaha jidadkaasi islamarkaasna iyo waayana baabuuro raayaan taasna iyo kaga sabtintiyo lugaayana waqti badan iyo kagaata seedowka meeliyo fadaayana kahamar waliba iyo badansho eyina dad biyaayana canshuuro welibana mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo kacel eliyana ama kanaqantiyo dhisaayana dhammaan wadooyinka kiyaala muqdisho haabahaato taasayna iyo haddaan hirgalna dowladda federaalka soomaaliya weliba ayaan hirinya awliye wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuure janan kaasoosa garoonka hamarna ku gobodii soddon kooti bili agoos hiloosa kasii jeediya dalka etoobiya maamulka jubbaland iyo weliba uusa mar badan ka hadalaya haragga wasiirka yoona kadigana cawaaqib xumo ka dhalatay haragga wasiirka amniga jubbaland iyadana iyo jirta banaanbaxaya lahanka horjeeda waana kudhaladii deegaano ka tirsan gedi iyo jubbooyinka madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa sheegay intii adaadiisa fara badan dowladda soomaaliya ka hayta maamulka jubbaland iyo kadhalada korta kacdoona bulsho welibana sheegay intii lang allaala dhankii wal ka tabadow madaxda jubbaland usa ka dacwoodan haydaha garsoorka jubbaland islamarkaasna madaxda dowladda dhankubaahanyan iyo howiyadii siiyana wasiirka antiusa awaaqifman ka dhalana ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre weliba uskoormeerka suubi ay xarunta tiyaatarka qaranka ee xiligan dhismoosha maraha iyo meelgebigabe kormeerka iyo ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya weliba isku weelyahay xubno sarsare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta welibana dhammaan hamaray qaybaha shirkadisan ee tiyaatarka oo dhismo ka socda ra-iisul wasaaraha ayaa weliba uusa kala dardaarmay shaqaalo iyo madaxda xarunta tiyaatarka intiiyo sifaylan lan dhammaystira dhismo islamarkaasna iyo nagata goob bulshada soomaaliyeed lakuwacyigeliyo waa yahay dhegeystayaal weli welibana dareertan warkii hamingnama idaacadda warsana madaxweynaha maraykanka donald j trump weliba uu sheegay inta ciidamada maraykanka iyo horsurumi doona turkishka oo filahaya in weeraran kurdishka syriya ahaba haata weliba uusa kahanjabay in burburi doona dhagaalaha turkiga haddiiyo ka fogaadana haddiiyo sameyan weli un rumaysanna intiin haynu bani aadamnimo yaari donald j trump welibana suuriyaalkan sheegay waa asiibi doona dhagaalo burbur iyo cara xulafada jamhuuriga ee madaxweynaha weliba edion ka aroodana go-aanka trumus ku cudleeya kurdishka syriya haanasanaya ciidamada maraykanka dhageli dagaalka kudhanka ee daacisha kuwa ku mid ee taageerayaalkanka daacsan trump iyaa ka jira senatarka maraykanka weliban iyo go-aanka madaxweynaha nkuweeranaako aragti aragti gaaban ee iyo mas-uuliyad daraa senator lindes gram oo barnaamijka fox iyo frendes usa weydiiya haddii usa taageersanya go-aanka madaxweynaha yaariya marnaba maya usoona sheegay in tallaabadan iyo guulwiinta dacisha garham iyo sheegay in kurdishka iyo la safda doonana madaxweynaha syriya bashaar alaset sababto ee mahaysadana waddo kale sidaas dartiye tan weliba guul ta iiraan iyo asad iyo ari waa yahay dhugunsiyaal guud ahaan weliba antiniinka warka hamin moysin kala darartan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydho warka weliba hasaaray bilaal hilaal sheekh shu'aab anoo maxamnuur maxamed abdullaahi francis midiris yahay warkanimada intiin guriyada wada kulmaan weliba sinkatabaana sidaas iyo nabadgelyo